dhegaystayaal markana kusoo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaa magaalada muqdisho kusoo diyaariyey xasan kaafi qoyste
jimco wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee v o a oo aanu maanta ku eegayno qaabka lagu wado inuu u qabsoomo shirka dhowaan la filayo inay muqdisho ku yeeshaan dowladda dhexe iyo maamulada xubnaha ka ah iyo waxyaabaha uu shirkani uga bedelnaan karo shirarkii hore ee fashilka kusoo dhammaaday waxaanu sidoo kale barnaamijka ku lafaguri doonaa caqabadaha ku horgudban doorashooyinkii lagu ballansanaa inay dalka ka dhacaan waxaana marti ku ah oo ka qayb qaadanaya zakariya maxamuud xaaji cabdi iyo mahad maxamed salaad oo labaduba ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka ismaaciil axmed nuur oo ka mid ahaa baarlamankii sideedaad ee soomaaliya iyo diini maxamed diini oo ka tirsan ururada bulshada rayidka dhammaantiin waxaan idin leeyahay ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka haddii aan ku bilaabo su-aasha ugu horeysa xildhibaan zakariya shirka lagu wado inuu muqdisho ka dhaco dhowaan ee u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada maxaa natiijaha oo laga filayaa inay ka soo baxaan muxuuse shirkan uga duwan yahay kuwii ka horreeyey horta ilaahay baa ka warqaba wuxuu ku dhammaanayo annagu kama warqabno waa qeyb laakiin sidaanu naqiinay oo ayaamahan aanu ku naqiinay soomaalida waxa weeye kolley marka hore waa laisjiidjiidhayaa shirku wuxuu ka dhacayaa baa layidhi xalane nimankii beesha lixaadahaa baa jooga amar baana marka dambe la siinaya sidaasaana lagu heshiinayaa
waa tahay waa mahadsantahay mahad salaad aan sayid bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsantihiin khayaarta dooda nagala qayb galaysaan waa salaamaya intaas kadib shirkan horta wuxuu uga gedisan yahay shirarkii hore wuxuu ku soo aaday xilli mudaxileedka hay-adaha dowladda uu dhammaaday wax heshiis doorashaahoo heshiis lagu yahana uusi jirin wuxuu kaloo oga duwan yahay waa markii ugu horreeyey laga soo bilaabo sanadkii xilligii dowladda soomaaliya ama dowladnimada soomaaliya kumeelgaarka ay ka baxday oo ajaaniba iskugu kaana yeerayaan gogashii ayagu dhigayaan amniga ilaalinayaan soomaalidiina inta isfahmi weyda garantoor ay ka yihiin oo iyagu ay isu keeneen wax meesha ka soo baxana meelmarinteeda ay ka yihiin garantoor waxa laga filan karan waxaan aaminsanahay khayr ayaan ka rajaynaynaa laakiin waxaa aad iyo aad muhiim u ah haddii la rabo xal runtii in la gaaro oo arintan hadda doorashada iyo caqabadaha ku gadaaman xal loo helo waxyaabaha tabashooyinka hojira in si toosa loo adres gareeyo ay kamid tahay maamulka doorashada ay kamid tahay amniga doorashada ay kamid tahay in la sameeyo jawi degan oo dadka soomaaliyeed iyo murashaxiinta ama ha u tartamen golayaasha baarlamaanka ama ha u tartamen xilka madaxweynenime ay jaanis u heli karaan ama fursad u heli karaan inay siday rabaan u kambeyngareeyaan codkana ay ka codsadaan dadka shacabka ah oo dooranaya ama mudanayaasha baarlamaanka waxaan isleeyahay marka haddii jawigaas uu abuurmo oo caburinta iyo cagajuglaynta iyo qoriga caaradiisa lagu hadadaya meesha laga saaro natiijo wax ku oola inay kasoo bixi karta ayaan aaminsanah waa mahadsantahay ismaaciil axmed nuur shirkan la filayo inuu xalano ka dhaco ee maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe u dhexeeya muxuu uga bedelan yahay shirarkii hore maxaase natiijaha kasoo bixi kara bismiillaahi raxmaan raxiim horta waa salaamaya dhammaan shacabka soomaaliyeed iyo dadka saaxiibadii oo igala qaybgalaya maaragtay doodan mideeda labaad shirkan hadda la filayo inuu ka dhaco magaalada muqdisho wuxuu daba socday shirar hore shirkii todobiyotobankii sebtembar kuwii kale ka dambeeyey iskudayadii la sameeyey insha allahu kulley annaga waxa waaye wanaagaan rajaynaynaa haddaan nahay shacabka soomaaliyeed iyo haddaan nahay waxgaradka soomaaliyeedba maadaama muddo uu soo jiitamay dhinaca wanaagsan aan ka fiirinaynaa aniga optimistic baan ka ahay waxaana rajaynayaa haddii lala yimaado ikhlaas niyad wanaagsan haddii lala yimaado dhinacyada shirka uu khuseeyo oo saxiixa ku leh hadday ikhlaas la yimaadaan tanasulna ay la yimaadaan wax wanaagsan baa ka soo bixi kara waxaana dhici karta in lagu heshiiyo doorasho ummadda soomaaliyeed fursad u noqota inay mar kale doorasho xor iyo xalaala ay galaan laakiin dee wixii qayb ah ilaahay baa naga og haddii ay jirto cid yacni caqabad iyo waxaas inay keento rabtana waxaan dhihi lahaa waxaa ka wanaagsan in mar walba la tanaasulo tanaasulka wax ka fiican iyo ikhlaaska ma jira iyo niyadda wanaagsan aniga intaasaan dhihi lahaa sil su-aashan diini shirkan maxaa laga filan karaa
shirkan waxaa laga filan karaa in lagu heshiiyo runtii in la heshiin waayo afar sanay soo socotay marka shirkan waxyaabaa laga filan kara waa in lagu heshiiyo waxaa jirta mararka qaar aan waxaan ku kaftamaa soomaalidu waxaa la yidhaahdaa ma tashatee waa tala xumaystaan yacnii tala xumaysigii siyaasadee afarta sano soo socday ee natiijaduu dhalay ayaa hadda meeshan timid dowlad madax bannaan oo safiirre ay kala dhexgalayaan marka aniga waxay ila tahay in qof kasta oo raba maaragtay maslaxadda ummadda soomaaliyeed in lagu riixo nimankan siyaasiyiinta inay heshiiyaan xildhibaan zakariya toddobiiy tobankii sebtembar ee sanadkii tegay ayay ahayd markii dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadu ay ku heshiiyeen in doorasho dadban la qabto toddoba bilood ayaa ka soo wareegtay wakhtigaasi maxaa keenay in ilaa iminka ay doorashooyinka qabsoomi waayaan yaase hortaagan oo caqabad ku ah in doorasho ay dhacdo qodobka ugu weyn waxa weeye haddaad habowdid oo gurigaaga ka habowdid ilaa aad gurigaaga soo aqootid miyaad guriga helaysaa waa maya waa la habaabay dalkan doorasho qof iyo codah baa la saxiixay xilligii u dammeeyey ee madaxweyne xasan sheekh uu xilka mxuuaha ka dhammaanayey bishii oktoobar kii xisbiyaha samaysmay waxaannu isu abaabulay inaannu dalka kan doorasho qof iyo coda gaarsiino halkaa iyadoo loo jeedo oo ay ka hartay wakhtigii doorashada bishaan hadda aan marayno guddiga doorashadu yidhaahdeen ama bishaana la qabanaya ama agostaa la qabanaya haddii labada sistemoo midna yahay mxuu ahaa mxuu ahaa faraha midna yahay mxuu ahaa indhaha yaa hal mar inta la yimid waxaa la yidhi maya waxaa lagu noqonayaa qabiilkii labaatanka sano lagu jiray oo macnaheedu yahay dadka madaxda noo ah waxay aaminsan yihiin dariiqa soke oo degdeg ah oo wax lagu helayo iyaguna ay madaxnimadooda kusii wadan karaan inay tahay qabiilka in lagu noqdo tribal dictatorship wax la yidhahda yacni dictatornimo qabyaaladeed baa soomaaliya haysta soddonka sano waxay dowladda u noqon weydeen taa weeye waa tahay mahad salaad maxaa keenay in doorashooyinka qabsoomi waayaan yaase adiga aragtidaada is leedahay doorasho inay dhacdo caqabad ay ku tahay doorasho inay dhacdo waxaa caqabad ku ah farmaajo aniga sidaan aaminsanahay weligiina kama shaqayn doorasho inay dalkan ka dhacdo ama mid dadban ha noqoto ama mid toos ha noqoto waana kuu sababaynayaayo markii hadda doorashooyinka laga hadlayay bilowgeedii farmaajo wuxuu keensaday sharci aan waafaqsanayn dastuurka uu leeyahay in aniga la ii codeeyaan rabaa oo la ii doorto oo madaxweyne shacabku dooranaya aan noqdo oon ahayn mid dastuurka waafaqsan shacabku waxay doortaan golayaasha baarlamaanka golayaasha baarlamaankana madaxweynaha doorta madaxweynuhuna sidaasuu prime minister kusoo magacaaba tan labaadna waxay tahay markii heshiiskii 17 sebtembar la gaaray oo lagu heshiiyo doorasho in la aado gudiyadii maamulayay la dhexdhexaad inay noqdaan waaye farmaajo wuxuu ka soo buuxiyey ciidamo shaqaale dowladda ka tirsan oo ii sheeg shaqaalaha rayadka ah iyo dad baraha bulshada asaga ka taageera taasoo runtii khilaafsan shuruucda dalka u taal waa mahadsantahay ismaaciil axmed nuur isla su-aashan anigu waxaan arkaa ilaahay baa la dilaaye dadka caqabada ku ah waa maamul goboleedyada siiba labadan maamul goboleed oo aan ku magacaabayo on afka ku ballaarinayo waa jubbaland iyo puntland oo isu arkay inay yihiin mar walba miisaan aysan maamul goboleedyadii kala lahayn inay muujiyaan oo ay istaakula ku noqdaan wax walba ummadda soomaaliyeed haddii si janowina loo wada hadlayo waa horey dhammaan lahayd waxan waana lagu kala bixi lahaa qof shaqaale dowladeeda iyo qof maaragtay civil servant ah ama qof sargaal ahba in ishuu weyn laga dhigo ma ahayn haddii si janowina loo wada hadlayo si toos ah intii loo wada hadlaa la dhihi lahaa oo reer hebel iyo hebel ama waa sargaal meel ka tirsane hana laga bedelo ayadoo ay ku filan tahay in xasarad laga dhigo oo ilaa iyo toddoba bilood dib loo dhigo waxaa keenay baan qabaa maamul goboleedyadaas oo mar walba raba inay miisaan siyaasadda qaranka ayagoo maamul goboleed ah inay siyaasaddii qarankana miisaan extra ah ama vito power ku yeeshaan waa mahadsantahay diini maxamed diini doorashada lagu heshiiyey wakhtigaa ogtahay toddobiiy tobankii sebtembar inay dhacda yaa caqabad ku ah
annaga bulsharayid ahaan waxaan qabnaa caqabado badanaa jira waa alag tan koobaad horta waxay tahay damac siyaasadeed oo kursiga la xiriirta laakiin haddana waxaa jira caqabado kaleoo farsamo ah oo maalan heshiisku heshiis bishaayl lagu saxiixay maahayn oo maalan arrinka waqooyiga maadaama dee yani siyaasiyan nina waa mucaarad nina waa dowladdu taageersan yahay labadiiba aanay isku mowqifka heshiiska ahayn khaasida loo maamulo ay maaragtay kuraasta waqooyiga arrinka gado arrinka guddigu mar dambe ayuu gadaal ka soo baxay yacnii annagu bulsharayid ahaan waxaan xoogaal u ahayn heshiiskaas marka la saxiixayay labadaa qodob bay inkhilaafkeedu taagnaa arrimahaas farsamada iyo labada mawqif ee mucaaradka iyo nimanka maaragtay hadda kursiga ku fadhiya ee ku tartamayaan kursiga labadaas ayaa sii labadaas arrimood ayaa sii adkeeyey laakiin anu waxaan isleeyahay damaca laftigiisu hadduu yahay si farsamaysan loo riixdo oo kursiga lagu joogaayo waa macquul laakiin waxaad mararka qaar dareemaysaa inuu damacii iyo qaabkii kursiga in lagu jooga la rabay ay makshuuf noqdeen oo markaana nin kastoo bannaanka joogaao shacbiga uu isaga jeedo dhaliilshaas waa dhaliilsha oo specifically la xiriirta yaa caqabad ku ah maxaa caqabad ku ah maaragtay heshiiskaas mar kastana heshiiska la gelaayo yacni laguma daro yacnii habdhaqanka ama habraaca maamulka oo tifaftiran oo oo maaragtay aan waxba ka dhimanayn ee outlineka marka hore lagu heshiiyaa kabacdina sidii loo fulinaayo ayaa lagu dagaalaa hadda waxaa lagu matalantan guddigoo kale guddigoo kale dastuuriyan inay doorasho qabtaan ma aha civil servant commishina iskale commishinkii waa laga soo leexday mid dadbanaa la yidhi midii dadbaneed laftigeed waxaa la rabay dad macquula in laga dhigo laakiin dad civil servant ah ama dad saraakiilo askar oo la og yahay oo maaragtay aan qarsoonayn ayaa lagu soo daray marka caqabadaasu gadaalay ka timid weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aanu maanta ku eegayno natiijada laga filan karo shirka lagu wado inuu dhowaan magaalada muqdisho ka dhaco iyo caqabadaha muddada dheer ku horgudban doorashooyinkii lagu ballamay inay dalka ka dhacaan waxaana barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya zakariya maxamuud xaaji cabdi iyo mahad maxamed salaad oo labaduba ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka ismaaciil axmed nuur oo ka mid ahaa baarlamankii sideedaad ee soomaaliya iyo diini maxamed diini oo ka tirsan ururada bulshada rayidka aan u soo laabta barnaamijka maalmihii ugu dambeeyey waxaa jiray kulamo u dhexeeyey ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo midowda musharaxiinta kuwaasoo bilowgii hore isfaham laga gaaray hase ahaatee aakhirkii shirkaasi wuu burburay maxay idinla tahay qodobada ay dhinacyadu isku fahmi waayeen mase laga baaqsan karay guuldaradii shirkaasi ku timid aan siiyo xildhibaan zakariya anugu waxaan maqlay hor shirka ma joogin laakiin xogtaan maqlay waxaa weeye intii hore oo dhan sidaad u sheegtay waa fiicnaa shirku laakiin markii midowda musharaxiintu ay yidhaahdeen waxaan rabnaa inaan ka qaybgallo shirarka guddiga nabadgelyada qaranka oo ah madaxweynaha iyo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada in uu yidhi ra-iisul wasaaruhu dee uma haysano arintaas iyada ah mandate uma haysano mana samayn karo waa khayr dastuuri weeye sooma garan midda kaleo aan rabo inaan dib ugu noqdo waxa weeye aniga hadda xildhibaanmahad laba xildhibaan baana barlamaankan ka tirsanna haddaan dhahno bari subax barlamaankii waa kala tegey waana ka tagnay annagu meeshii madaxweynuhuna uu yidhaahdo anna bila soomaaliya waa ka baxay waxaa dhacahaya sow lama ogaa qolada odhanaysa sharci kuma joogo meesha barlamaanku ama madaxweynuhu waxa dhacaya waxa weye waa la islaynahayaa fawdaa dhacaysa caalamkuna saa uma shaqeeyo waxa weeye rati caloosha laga raray weeye caalamku wuxuu ku shaqeeyaa madaxweynaha madaxweynihii bedeli lahaa markii la doortuu tegaya barlamaanka barlamaankii bedeli lahaa markii la doortuu tegaya haddii taa la waayana waxa weeye waa fawdo iyo fashilaad iyo muxuu ahaa waxaan caqliga bani aadankaba geli karin wax saa yidhahda adduunka weligay ma aan arag marka goortaan korayna baan la yaabanahay haddaan soomaalinahay mahadalaad aan ku siiyo maxaa is leedahay marka shirkaasi rajada fiican laga qabay maxaa u sababa inuu burburo mase laga baaqsan karay guuldarro inuu shirkaas ku dhammaado arrinta ku saabsan shirka dikaali aniga dadkii ka shaqaynayaan ka mid ah guddiyadana ka mid ah fashil inuu ku soo dhammaado mas-uuliyaddeeda waxaa iska lahaa dadka meesha ka baxsan xafiiska prime ministerka ama awoodda xayndaabka golaha wasiirada ay leeyihin ka baxsanaa ee bannaanka ka soo dictate garaynaya ama ka soo meerinaya wax aan la jaan qaadi karin waaqaca hadda jira ayaa horta sabab u ahaa shirkan inuu fashilmo meesha la leeyaha murashaxiinta codsada murashaxiintu saddex qodob ay soo jeediyeen qodobka koobaad waxay ahayd prime ministerka asaga golihii fulinta mas-uulka murashax maahan ra-iisul wasaare xilgaarsiina wey sida qodobka boqol iyo saddexaad dastuurka uu qabo mas-uuliyadiisa si dhammaystiran u qaato qodobka labaadna waxay ahayd saaxada siyaasadeed ninkan odagaa oo hadda jooga dabaabaadka iyo ciidamada iyo qoriga caaradiisa uu ku caburinayo in laga dhaafo saaxadda siyaasadeed la furo oo xorriyaddii lasoo celiyo oo dadku imaan karaan oo bannaan bixi karaan oo ay samayn karaan kambeyn doorasho ay ku galayaan qodobka saddexaadna wuxuu ahaa tabasha ka soo laabatay heshiiskii 17 sebtembar maadaama tabasha ay ka soo laabatay in la xaliyaa loo baahan yahay tabashooyinkaas tabashooyinkaas waxaan u baahanaha annaga miiska inta tagna in nagala dhegeysto saxiixa saxiixa noqonaynaa maysa dhihin shirka lama qaban kara annaga la'aanteen maysa dhihin tabashooyinka aan qabno waxaan rabnaa meesha madashaah lagu shiraa inta tagno dad annagana matala inay gudbiyaan ee kadib markii la derso waxa annagu aan ka cabanayno xal loo helo si doorashada soo socota doorasho heshiis lagu yahay oo dhibaata ka imaanaysa is u noqon waxay soo jeediyeen intaasay ahayd waxaanan aaminsanahay fashilku waxa uu ka socdo waxay ahayd dadka ra'iisul wasaaraha xafiisyada ka baxsan xafiiskiisa ka maamulaya arrintan wadahadalka mararka qaarkoodna dad inta ku soo dareen ay hareer socdeen ku khatarnaayeen asaga oo hal tilaab u diidanaa hore inuu u qaado ayaa mas-uuliyaddiisa qaaday ismaaciil guuldaradii shirkii dikaale maxaa soo dedejiyey cudal dikaale dhinaca kalena kama soconin dhinaca xukuumaddana kuma jiro laakiin jawiga guud ayaan iska fahmaynaa horta wax midowga musharaxiinta lalaho ereybixinteenna siyaasiga wuu ku cusub yahay waxaana kalifayoo keenay maadaama xisbi siyaasi oo lagu tartamo uusan jirin midowga maxkamadaha raggii sameeyey oo maxkamad budh iyo toorey wadato oo tignika wadato oo duulayso noo keenay waa raggii raggan hadda midowga musharaxiinta wax loo sameeyey musharaxiinta xaqa u leh inay doorashadan hadda ka hadlaan waa musharaxiinta u tartamayo baarlamaanka iyo sanadka markii baarlamaan iyo sanad uu dhismo ayay cod leeyihiin musharaxiinta madaxweyneyaasha marka wakhtigoodii bay ka soo hormareen hadda waa meel cidlo ah ayaa waxaa laga raadinayaa awood mucaarad lagu noqdo ama miisaan siyaasi ah aragtidaada ku aadan marka in fashil ku dhamaado aragtidaydaan fashilka adee wixii oo dhan baaba fashil ahba waxoo dhan baaba wada fashil ah waa mahadsantahay diini aan siiyo diini shirkii hotel dikaale maxaa is leedahay inuu shirkaasi burburo wallaahi haddee shir inta la isugu yimaado lagu heshiiye hadda waa iyadaan maana arkin marka kanuna kuwii hore hadda ku lagu fashilmay waxba kama duwana laakiin runtii dadkii dadaalay oo isu keenay oo rabay in maaragtay jawiga siyaasadda oo hadda cakiran uu qaboobo runtii yani waxaanu aaminsanahay inay ahayd initiative fiican oo la qaatay sababaha u fashilmay qodobka ah ra-iisul wasaaruhu yani ku andacoodo ah anigu xaq uma lehi inaan heshiiskiisa toddobiyo tobanka furo waxaan u arkay inay tahay hadal gar ah laakiin xoogaa yar waxaa la rabay inuu muujinayo wanaaga uu yidhaahdo bal ciddii go-aanka ilalahan la soo tashanayaahe inuu gogasha xiro ma ahayn ra-iisul wasaaruhu waxay ahayd xaq uma lihi waa sax xaq uma lahaa heshiiska qayb kama ahayn isagu maamul goboleedkii dowladda federaalka uma saxiixin laakiin haddana wuxuu haystaa legitimacygu haystaa isagaana legitimacygi yani hadda tan madaxweynaha marka la fiiriya asaga asaga yani u dhow qaanuun ahaan marka waxaa la rabay inuu yidhaahdo albaabkay wadahadallada inuu soo xira ma ahayn yani meesha dhaliishu ka timid waxay ahayd in uu yidhaahdo bal dibaan ugu noqonaya maamul goboleedan dib ugu noqonaya yani madaxweynihii horean dib ugu noqonaya yani raggaiyo tiimkaygan la soo tashanaya instituushinada kale markaas kabacdan gogol kale ku baaqaya laakiin inuu yidhaahdo maadaama aanan waxba ka qaban karin yani way soo geli kartaa tuhumka maaragtay hadda xildhibaan ma hadda uu ka sheekaynayo laakiin aan waxaan isleeyahay waxaan marnaba laga maarmayn oo sinaba aan looga maarmayn waa in la wada hadlo xildhibaan sakariya sida aad ka warqabto dadka siyaasadda oo darasa qaarkood waxa ay qabaan in cakirnaanshaha arrimaha doorashooyinku ay ka dambeeyaan dalal shisheeye oo soomaaliya dana gaara ka leh maxay tahay aragtidaada arrintaas ku aadan horta dalalka shisheeye dowladdii dalkan xukuntay maalintay burburtay baanu annagu inbayt garaynay oo aanu casunnay inay dalkan nala xukumaan amaba xukumaan iyagu waad og tahay oo muxuu ahaa jabhado hubaysan oo qabaa'il ah baa inta adisababa tegey iyadoo dagaalkii adisababa lagu xoraynahayay dhulka soomaaliyeed socdo bay inta halkaa galeen bay ka soo duuleen dalka markay yimaadeenna fawdadaad aragtay oo soddonka sano aan ka bixiraanahay bay dhigeen dad bayna weli waxaas la fiican yihiin dad bay weli la fiican yihiin waxaa laga yaabaa dadkaas inay ama waagaas joogeen ama kabacda ay dhasheen marka arintaas waa socotaa waxaa weeye haddaad dalkaaga iyo dantaada adigu garan weydid oo gurigaaga maamulan weydid haddee dowladaha ajnabiga ahi waa khasab haddaa adigu usoo kaxaysato taraadkaaga dalka igala maamul anugu ma qabo in muxuu ahaa dalka soomaaliya dadkiisaa ku filan horeaan soo maamulnay soddon sanaan dowlad ahayn in ajnabi loo soo kaxaysto haddee waxa waa xaaraan wey waa dembi adduunka waxaa la yidhahdaa qofka noocaasa jaasuus baa la yidhahdaa jaasuuskana ama xabsi daa'im baa lagu xukumaa ama maxkamad baa inta la saare la dilaa caalamka o dhan maraykankaa dila xataa maqlaysaa jaajuus dalka kan loogama baahno soddon sanuu jaajuus dulaynahayey bi'inahayey dibaddu kaga soo duulay waxaa loo baahan yahay dad muwaadiniina oo soomaali ah oo aan dhabarka ku haynin dad ajnabi amar siinayn ama ha noqoto dowlad haw ama mid aan dowlad ahayn haw ma jirtaa marka in dalal shisheeye ay kala seebaysan u jirin seebaysan u jirin iyagaabana xukumee dalka iyagaa xukuma maqlaysa ama gobol tag ama degmo tag ama tuulo tag ama caasimo tag waa kuwaas meel walba yaacay waa kuwa hadda isugu yeeray dadkii dalka xukumay soo maa so ma ahan ceeb keliya maahan waa dullinimo waa gunnimo dadka soomaaliyeed dad sharaf leh oo cadowga nacab oo sinofobigay ahaan jireen ansiiyo mahadsanaad horta faragelin aniga laba kun iyo lix iyo tobankiiaan farmaajo ka maqla asagoo nairobi jooga oo leh etoobiya cadow nooca shirka jaraad weliba muqdisho kuma uusan qaban ama soomaaliya gudaheeda kuma qabane kenya ku qabtay iyagoo hadda duubanayna taalla haddana asagoo etoobiya eritrea kilkisha ku wata ayuu leeyahay kenya cadow uu noo sheega ani waxay ila tahay marka horta fargelino hadday nin siyaasiya kasoo bilaabata kuna dhammaato farmaajo kasoo bilaabata kuna dhammaata waxaanan aaminsanahay fargelinta soomaaliya farmaajo isagaa sabab u ah laba qayboodba sababa ugu yahay dadkii uu leeshii waayey maanta safiiraha isugu kaa nawacayo xalana inta isugu kaa nawacala kaalaya shira tan labaadna waxay tahay laba dowladood oo kasoo loox jiitaa siyaasaddiino siyaasadaan hadda uu ku dhaqmo oo midna Eritrea ay tahay midna Ethiopia ay tahay Eritrea 28 sano sanadkii 19labaatanaad oo hadirtan gala afwarka xukunka fadhiya doorasho wax la yiraahdo marka weydiin doorasho maxaa la yiraahdo kulay waa xana roo waa farmaajaada asaga role model ah abiina waa ninkaas wakhtigiisii dhacay doorashadii diiday dalkiisi dagaal sokeeye geliyey dadka xirxiraya xasuuqaya hadda dembiyada lagu haysto qaramada midoobay ay leeyihiin dembiyo dagaal uu ka geystay ishak tigre uu ka geystay laleeyahay farmaajo horta marka ninka uu ku dayanayo oo siyaasadiisa noo soo meerina oo uu rabo inuu siyaasada nimanka uu rabo inuu uga daydo waa afawarka iyo abiiga horta annaga aan aragnay sidii Eritrea iyo Ethiopia ka dhigeen aan aaminsanahay marka ninkan odaga Soomaalidu waxay ku maamaadaa ninkaad kaba ka tolay kabiisa la fiiriya farmaajo walaalo waxaan ku leenahay meeshaan cid aad ku dayatid ama aad siyaasad uga dayatid ama aad dimuqraadiyad uga dayatid labadaan wadanoo ayagu iskood u go'doonsano hadda adduunkii ou haysto ma ahana niyuu soo laabo dadka la heshii dimuqraadiyadda hirgeli xukunkan shalaa laguu dhiibay si dimuqraadiya laguu doortay adoo afartan beri ka yar jooga ee soomaaliya oo bannaanka ka yimid maantana si dimuqraadiya inaad doorasho inta u qabatid haddaad guulaysatana aan kula shaqaynaan rabnaa haddii lagaa guulaystana dadka inta garb istaagta aad ahda waa idin taageersana waan idinla shaqaynaya ismaaciil haye maxay tahay aragtidaada ku aadan inay dala shisheeya soomaaliya ay arrimahooda faragelinayaan farmaajo afar sano hadda jooga hortiibe ay faragelintaanu socotay xoogo kisheeye oo masaalix aan wax dana ugu jirin soomaaliya kaleh ayaana faragelintan wada haddii masaalixda adduunyada wadan masaalix wuu ka yeelan karaa soomaaliya laakiin masaalixdu waa inay noqotaa wax mutual interest oo qolo walba ay dani ugu jirto laakiin midda hadda taagan wadamo waxaa jira masaalix guracan oo very sinister ah kale soomaaliya oo wax dana ugu jirin soomaaliya mideeda kale waxaan noqonnay garoonkii waxaan la dhaho adduunyada ay ku tilmaanto xarbul wakaala ama broxy work soomaaliya noqotay eritrea iyo etoobiya dirirsanaa waxay ka dhigteen garoon soomaaliya qatar iyo imaaraadka iyo sacuudiga oo dirirsanaa garoon waxay ka dhigteen soomaaliya kenya iyo waxaa dirirsanaa etoobiya garoonka ay ku dagaalamayeen soomaaliya masar iyo etoobiya dirirsanaa garoonka ay ku dagaalamayeen soomaaliya ahayd turki iyo carab baa dirirsanayd garoonka ay ku dagaalamayeen soomaaliya ahayd hadda waddamadooda kuma dagaalamayaan ogow marka soomaaliya faragelinteeda maalinkii dowladnimada soomaaliya ee burburtay ilaa iyo maanta xarbul wakaalaan ku jirnaa marna carab ha u dhexeeyo mar wadamo dariska ha u dhexeeyo mar wadamo yacni dana istaraatiijig ah oo hadda sida maalanba imaaraadka oo kale waxay u dagaalamaysa waa la yaqaanaa way caddahay adduunyadana ma qariso ayadana ma qarisaba waxay rabtaa inay banado ay xirto dekedaha badda cas ama yeman ha lahaato ama soomaaliya ha lahaato ama jabuuti ha lahaato si dekedaha dalkeeda ay u noqdaan habkii adduunka ee east iyo west ay wax ku kala bedelanayeen marka aniga waan qabaa faragelintaas way jirtaa dee madaxda soomaaliya ay tahay inay iska celiyaan haddii la iska celin waayo shacabka soomaaliyeed waxaa u beylihiyey ayaga diini haye isla arrinta faragelinta shisheeya dadka joogta
waxaan leeyahay horta faragelintu waa jirtaa waxaanan u kala qaadayaa biniaadamku markuu wax analyse garaynayo wuxuu u kala qaada waxa la yidhaha cause and effect inay faragelintu timid waxaa ka horreeyey inaan anagu raadsanno arjiya u qoranayn oo aan guryahood ugu tagnay oo aan kusoo barinay inaan lacag ku bixino weliba dad lobiyistaha soo karaysanay oon maaragtay shirkada ajnabiga inta lacag lagu bixiyay in siyaasada soomaaliya ay xitaa ayagoon usoo jeedin ay dana ka yeeshaan marka waa waxaan anagu ka shaqaynay oo soomaali haddaan haana gacanteen uga shaqaynay oo weliba dadka iliidkaho ay ka shaqeeyeen ma aha oo keli ah in nimanka wadamada hadda aan ka hadlayno bulshareed ahaan waxyaaba badan oon anagu dee feelaal badan xoogaalunhaa jira marka waa lagu soo baryaa inay soomaaliya fargeliyaan lagu baryaa markaan waxaan isleeyahay waa mas-uuliyad darro ka timid soomaalida ma aha wax hadda yani wadamo raba inay farageliyaan oo wadana gaara kale way jiraan sida wadamada dariskao kale wadamada sida gaarkaa dariska noola ah amaba yani way jiraan kuwa kaalan ahaynna waa jiraan wadana kale guracan kale soomaaliya laakiin inta anagu aan ku raadino inta ayna raadiyaan inta aan anagu raadinaa badan waxaanu joognaa gebagabadii barnaamijka faaqidaada toddobaadka sida aynu ognahay dalku wuxuu ku jiraa xilli kala guura oo muddo xileedkii hore dowladdu dhammaaday mid cusubna aan weli lasoo dooran sidoo kale waxaa sii baahaya xanuunka safmarkay covid sagaal iyo toban marka sidee doorasho loo qaban karaa halista cudurkana looga hortegi karaa aan ku horeeyo xildhibaan zakariya anigu waxaan ku jiraa sagaalka qof oo baarlamaanka u magacaabay covid horta waxaa nasiib darro ah iyadoo dadkii soomaaliyeed tarab tarab ay u dhimanayaan sidii arisanbab galay maalin walba in kuraas lagu diriraayo nasiib darro weeye mas-uuliyad xumo weeye qofka noocaasi ama dadyooga noocaasina xil uma qaban karaan dalkan dadka hadduusan qofku ka nixin haddayuu xukumahayaa waxaan qabaa dad baa nugu jira haddii la yidhaaho meydka ummadda soomaaliyeed oo dhan baa jaranjaro lagaaga dhigahayaa kursigaad ku xukumi lahaydna wuxuu yaallaa qofka ugu koreeya inuu yeeli lahaa oo ku fuuli lahaa oo markaa uu ciid iyo geedo keliya uu dhihi lahaa haye anigaa madaxweyne idiina ama ra-iisul wasaare idiina ama wasiir idiina ama xildhibaan idiina ma garatay arrintaa iyada ahay arrin khariban weeye waxay ahayd dalka in la geliyo maanta istanbul la geliyo ummadda soomaaliyeed oo dhanna loo abaabulo in ay karoonaha sidii loola dagaalami lahaa adduunyadu siday ula dagaalamto aan ula dagaalano masaajidadii baa lagu wada tukanhayaa markaasaa laysku hayaa muxuu ahaa dhabarka laysku hayaa xaramkii ilaahay baa la xiray oo waxaa loo xiray maslaxad dadka ah dadkii wax dooran lahaa iyo dadkii la dooran lahaa labadaba soo cudurmaayo marka waxaa la rabaa horta in mobilizationka koowaad laga dhigo dadkan siday uga badbaadi lahay cudurkan anugu waxaan ka hadlahayaa dadka ha la caynayo shacabka ha la abaabulo shacabka laftigiisa la rabaa inuu garto cudurkan inuu khatar yahay haye xildhibaan mahad salaad waa mahadsantaa horta dalkan laba covid a ka jirta covid iyo covid covid waa cudurkan adduunka aan la wadaagno oo dhibaatadiisu ay taagan tahay oo cidda hadda maanta uu xil saaran oo wax ka qabanaysa aysa jirin waa oo hadda lacagtii loogu talagalana ciidamada lagu bixinaya qaarna uu leeyahay saaxiibkay doorasha midna lagu geli doonaa ciidamada aad aragto daljirka daahsoon iyo nambar afar iyo mirinaaya dadka ku laynayo xabadaha ku ridayo maalin kasta jadadka lagu cirayo horta lacagtii covidka loogu talagalay in lagu bixiya lagu bixinaya adeerta dowlad marka horta ka shaqeyda covid 19 oo meeshan joogta lama arko midda dambe oo imaan doonta in ilaahay ummadan ku badbaadiya maahane dowlad kanaxaysa dad soomaaliyeed oo meeshaan u joogto inay la dagaalanto cudurkaas horta meesha ma joogto intii ka harta covid 19 ayuu horta dabaabaadkaasaad aragtay iyo rasaasta maalin kasta dhacaysa inta u qaatay ayuu ku xasuuqaya o ku laynaya oo wuxuu ugu aabayeela aysa jirin oo kuwii xilka ku wareejiye ku jiraan oo kuwii xasaanadale ay ku jiraan oo kuwii siyaasadda isku hayeen oo siyaasiyiinta ahaa ay ku jiraan way waxuu ciidamada qaranka u isticmaalay waxaan ummadda soomaaliyeed u soo jeedinaya horta qur-aan ha la akhristo caabuqyadan labadaa isbiirsaday iyo caqabadahan haysta horta ilah inuu naga dulqaato hana loo madoobo sidii la iskaga qaban lahaa labadoodaba sidii dadka soomaaliyeed isku tashadaan wax uga qaban lahaayeen ha loo midoobo doorashada aniga waxaan qabaa ninkan odagaa meeshaan jooga fila soomaaliya wakhtigiisii waa dhammaaday dadkiisa dhinaca ka soo galo ha yimaado shirka ha yimaado ha u ogolaado xukuumaddu inay liidgaraydo doorashada maadaama ra-iisul wasaaruhu isagu uusan ahayn murashax dadkaas meesha iskugu yimid ee mas-uuliyiinta dowlad goboleedyada ka socda ee maanta asagii inta isku keeni waaye adduunka isku keenana taladooda inuu u hogaansamo wax ka maqlaan ku dhiirigelinaya ismaaciil sidee doorashooyin loo qaban karaa xanuunkan bulshada aafeeyeyna loo xakamayn karaa wallaahi horta niyo waxa ugu daran waxaa waaye soo labakaclaynta cudurkan covid ee dilaaga ah anigu waxaan ka tacsiyeynayaa dhammaan ummadda soomaaliyeedna ooga tacsiyeynayaa intii ku baxday oo weliba dadka aan aqaano ee eliidka ahaa ama safiiro ama siyaasiyiin hore ama dad waxgarad ahaa saraakiil hore ahaa inta u dhimatay usbuucyadan aysan xisaab lahayn weliba dowladahan kale way diiwaangashan yihiin oo dowladahoodii baa ka warqabee dadka la sheegayo ee u dhammaanayo ee cudurka waa intii la yaqaanay oo loo tacsiyeynayo shacabkii soomaaliyeed ee maalin walba u dhammaanaya horta ma tira koobna guryahoodayna dadka inta badan ku dhimanaya aad iyo aadaan oga tacsiyeynaya arrintaas doorashada nimankan ay ku xiran tahay arrinta ama dowladda dhexe haato ama dowlad goboleedyada waa in iyagoo maanka ku hayo marxaladan lagu jiro miiska markay isugu imaanayaan fadlan ayagoo u turaya shacabka soomaaliyeed dhibaatadan haysata ee ilaahay uun ka dulqaadi karo inay go'aanadooda gaaraan oo weliba doorashada marka la qabanayo aan laga tegin taxadarka ku saabsan in cudurkan uu faafo dadka la kala fogeeyo wacyigelinta la kordhiyo ee lagu bixiyo juhdi fara badan xataa dadka doorashada galaya in loo sameeyo wacyigelin si aan cudurkii u faafin doorasho aan fursad u noqonin cudurka faafidiisa eh soo koobta cudurka anigu intaasaan ku talin lahaa diini adigoo soo koobaya xalka sidee u aragtaa horta waxaan qabnaa ilaahay ummadda ha u yasiro yani dhibkan cudurkan ilaahay ummadda ha u yasiro waa qabaa in la ducaysto ilaahay la baryo oo gacmaha loo horsado in maarata ilaahay musiibadan iyo musiibooyin kale oo maarata siyaasaddii qalloocatay ka mid tahay in ilaahay naga qaado laakiin dhinac kale marka laga hadlayo horta doorasho waxaa gelaahu waa dad kooban oo aad u tiro kooban oo laga taxadari karo yacni doorashadii hal qof iyo caddoo cid gelaysa lama arko yacni taqriiban sideed kun wax aan ka badnayn qiyaasaya haddaana qaldanayn ayaa codaynaya oo goobo kala duwanna ku codaynaya ee wakhtiyo kala duwanna codaynaya waa wax la maanaj garayn karo dhinaca kalena in dadka lagu cabsiiyo covidka iyadoo la siyaasadaynayo arrinka covidka ma qabo sababtoo a maraykanka wuxuu ahaa dalka ugu dhimashada badan haddana doorashadii dadka ugu badan ay u codeeyeen weliba inta codaysay aan rikoorka ay jebiyeen micnaha ee doorashada maraykanka soo martay iyadoo ah wadanka ugu dhimasho badan infection ratekuna uu yahay wadanka koowaad adduunka ugu badan iyadoon weli tasiilaadkii soo gaarin in la siyaasadeeyo covid aan waxaan aaminsanahay way ka khatar badan tahay hadday siyaasaddu xasili weydo wadanka dhanaa dumi kara marka yani waxaan aaminsanahay malakumuudna yani qofka wakhtigiisa uu yimaadaa maahana wakhti oo ma u malayna inuu qadarta ilaahay malakumuudku kasoo dheeray kasoo dheereeyo inuu kasoo dheeray u malayn maayo marka waxaan aaminsanahay in la siyaasadeeyo way ka khatar badan tahay covidka hadda laga cabanaya ka khatar badan tahay anusaan aaminsanahay waa la maarayn karaa waa raacsanahay shacabka soomaaliyeed inay ummadda u gurmadaan inay isu gurmadaan gudaha iyo dabadaba in shacabka soomaaliyeed loo gurmado meelaha weliba uu zaa'idka ku yahay sida magaalada muqdisho oo kale in loo gurmado waa aaminsanahay doorashadana waxaan aaminsanahay inay dhacdo weliba sida ugu dhaqsaha badan ay ku dhacdo intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen sakariye maxamuud xaaji cabdi iyo mahad maxamed salaad oo labaduba ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka ismaaciil axmed nuur oo ka mid ahaa baarlamankii sideedaad ee soomaaliya iyo diini maxamed diini oo ka tirsan ururada bulshada rayidka tan iyo kulanti dambe waa xasan kaafi qoyste oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh